inta laga xasuusto taariikhda ismaandhaaf siyaasadeed iyo mid dhul ayaa ka dhexeeyey wadamada turkiya iyo griiga labada wasiir ee arrimo dibadeed ee atenes iyo ankara ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen kana dhacay caasimada turkiya waxa uu wasiirka arrimaha dibadda ee griigu sheegay in xaqiiqdan cusub ee labada dhinac lasoo gudboonaatay ay ku khasban yihiin inaan laga maarmayn isu soo dhowaansho kulankan oo ahaa kii afraad ee ay yeeshaan labada wasiir iyaga oo kii kan ka horeeyeyna ay isku arkeen magaalada baruseles ee caasimada midooda yuruba wasiirka arrimaha dibadda ee griiga ayaa waxaa kale oo uu sheegay in habdhaqanka cusub ee cankara ee ku wajahan atenes uu sababay isu soo dhowaanshaha xidhiirka laba geesoodka ah inkasta oo dowladda griigu ay si buuxdo uga warqabtay ayuu yidhi dhibaatooyinka ka jira xidhiirka haddana waa inaan si habboon uga jawaabno hadhaqanka turkiga ee noocaas ah taariikhduna nama saamixi doonto ayuu yidhi haddii aanaanu gudaha u gelin albaabka cusub ee ay cankara furtay dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee turkiya ayaa isaguna soo dhoweeyey fursad ahaan haddaba maxa ay ku heshiiyeen labada dhinac su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdifataax xasan yuusuf oo degan magaalada istanbul ee dalka turkiya ahna falanqeeye sida labada socona maalmihii ugu dambeysay waxaa socday kulamo ay yeelanayaan dalka turkiga iyo wadanka gariega ay jaarka yihiin oo lagu soo nooleynayo cilaaqaadkii ama xiriirkii midmadooda galay ee muddo soo jiitamayay labada dal oo ah laba wadan oo jaara kulamadan waxaa hordhac u ahaa dhul gariigkii ka dhacay bishiina soo dhaaftay dalka turkiga oo ra-iisul wasaaraha dalka gariega ay gargaar usoo direen dalka turkiga ayna kasoo qeyb galeen siday uga qeyb qaadan lahayn dadkii loo badbaadin lahaa taas oo prime ministerka dalka ingiriig uu sheegay inay fursad u tahay sidii cilaaqaadka dib loogu soo celin lahaa dalka turkiga ay la leeyihiin arrimahan oo muhiima ah oo ay ka wada hadleen oo ahaa dhowr kulan oo ilaa afar kulan gaari ay wada qaateen waxyaabihii ugu dambeeya ka wada hadleen dhiga wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka turkiga iyo dhigiisa gariega waxay ka wada hadleen sidii heshiiska loo gaari lahaa qeybta waxbarashada iyo isgaarsiinta iyo enerjiga iyo dalxiiskaba kulamadaas oo ah in laisla afgartay sida xidhiirkaas dib loogu soo celin lahaa arintaasi oo waxaa lagu ballamay in dib loo seexo iyadoo laga guurayo sidii qaab heer saraa ama meeqaam saraa ay uga wada hadli lahayn labada wadan kadibna iskugu iman lahaayeen madaxweynaha dalka turkiga iyo brime ministerka griiga una saxeixi lahaayeen labadooda xiriir wasiirka arrimaha dibadda ee griiga waa wasiirkii ugu horeeyey ee booqda turkiya taniyo intii uu dhulgariirku ka dhacay si diiran ayaanay madaxda turkiya usoo dhoweeyeen sidaasi oo ay tahay waxaa labada dal ka dhexeysa colaad gaamurtay maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain ayaan weydiiyey ismaandhaafka cankara iyo atenes waxa uu salka ku hayo cabdi xaafid ismaandhaafka ka dhexeeya ankara iyo athens waa mid soo jireena oo lagu qiyaasay ilaa iyo qarniyo hase yeeshee kuwa oo qodobada ugu muhiimsan ay ku muransan yihiin waxaa ka mid ah jasiiradda qubrus taasoo ay ku dagaalameen labada dal kun sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii oo weliba qubrusta dhacdo dhanka turkiga turkigu xoog kusoo goostay griigana uu weli doonayo in si kale lagu xaliyo oo weliba ah in ay midoobaan labada jasiiradood oo tan hadda turkiga hoos timaada ay ka xorowday ka madax banaanaato ta labaad waxaa weeye sohdimaha badda griiga ayaa wuxuu doonaya inuu kusoo durko dhanka maxay aheeday turkiga ilaa laba iyo toban noctomile taasoo uu turkiga aada iyo aada uga dhidhiyey kuna hanjabay in uu dagaal ka xigo haddii ay arinkaasi isku dayaan muxuu ahay griiga hadday isku dayaan waxaa kaloo jirtaa in iyadana shidaalka lagu muransan yahay oo badda mediterraneanka barigeeda ama bariga mediterraneanka dhacdo ay ceegaagaan gaas lagu qiyaasay iyo shidaal lagu qiyaasay saddex dhibic shan trilyan oo mitar saddex jabaaran marka wuxuu ka careysiiyey turkiga grieg iyo dowlada ku bahoobay madasha gaaska ee mediterraneanka oo ay ka mid yihiin griega qubrus israel masar urdun talyaaniga iyo falastiiniyiinta isagoo u arko ayagoo u arko kuwaasi in uu turkiga si xoog ah uu macnaha ku baarayo shidaal dowladda griiga ayaa siddeetan tan oo isugu jira dawooyin iyo qalabka caafimaadka u dirtay turkiya kumanaan greeg ah ayaa ka jawaabay baaqii dowladda turkiya ee gargaarka deegaanka dhulgariirku ka dhacay griiguna waxa uu noqday wadankii ugu horeeyey ee yurub ee gargaar u dira turkiya markii uu dhulgariirkaasi dhacay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii ayaa masiibooyin dalalkaasi ka dhacay ay aada isugu soo dhaweeyeen labada dhinac oo qarka u saaran dagaal dhulgariirkan ayaa sidoo kale keenay xiriirkii ugu horeeyey ee dhex mara ra-iisul wasaaraha greega iyo madaxweynaha turkiyey cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london